qoysas barakacayaal ah oo ku nool kaamka harqaboobe oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa xilligani waxaa soo food saartay biyola-aan baahsan maadaama tuubooyinkii ay ka heli jireen biyaha ay go-een barakacayaashan oo ah kuwo danyar ah oo u badan haween iyo caruur ayaan awoodin inay iibsadaan biyaha sifaysan qaar ka mid a dadka ku nool kaamka harqaboobe ee beledweyne oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey xaaladda biyola-aaneed ee kaamka ka jirta waxayna codsadeen in laga caawiyo sidii ay biyo macaan ku heli lahaayeen waxaan ku sheegaya tubada waa naga go-eysa biyo badan hadda ma haysan oo biyaha waaba naga go-o hayaan sidii aroortina laaga jarta galabtaana loo soo dayn haddana ilbirqsa waa nalaga goosana har qaboobo waaye wax allaala waxaad heli kartiin inaad noo ayaan adinka codsanayna wax badan dadka iga dambeena waa ku hadli doonaa aniga waxaan iloob dad kalaa ku dhufan doonaa bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa xamdi afraxow kaamka harqaboobo baahiyaha uu qabo waxaa ka mid eh baahiyaha gaarka eh sida biyaha sida biyaha iyo cuntada maxaan ku idhaahdaye biyo la-aan waa jirtaa anigoo mataqaanaa joogo kaamka harqaboobe intaasaan ku codsanaynaa inay mataqaanaa kaamkayna waa kaam iska dayacan ma aragtaaye biyo xoogaa biyo la-aan baa jirto macnaha biyahayaa naga go-an